tartankan oo dhowr iyo labaatan sano bisha nofembar dhammaadka sanad walba lagu qabanayey magaalada atlanta ee gobolka georgia ayaa waxaa sanadkan kasoo qayb galay siddeed kooxood oo isugu jiray dhalinyaro iyo ciyaartooyda cuslaatay oo ka kala socday washington d c atlanta colorado minnesota iyo nashville koobabkii la dhigay oo lagu saleeyey da-da ciyaartooyda ayaa waxaa ciyaartooyda dhalinyarada ah qaaday kooxda atlanta stars oo ka socotay magaalada atlanta ee gobolka georgia koobka odayaasha ama ciyaartooyda cuslaatay waxaa ku guulaystay koox ka socotay magaalada nashville ee gobolka tennessee koob isna loo dhigay kooxda odayaasha washington d c iyo xulka ciyaartooydii odayaasha ee kasoo qayb galay tartanka ayaa waxaa ku guulaysatay kooxdii ka socotay magaaladan washington guddoomiyaha qabanqaabayaasha tartanka ciidiid jeenyo ayaa ka waramaya caqabadaha iyo faa'iidooyinka tartankan muddada lix iyo labaatanka sana ka badan oo ay soo wadeen caqabadaha kaa hor imaanaya waxaa ugu horeeya dadka horta maadaama ay joogaan waddan qurbaa la joogo oo fog oo waddan ka fog dadka saa u fahamsiin lahayd barnaamijkan inuu in la samayn karo in ilma la aruurin karo in community la noqon karo in iskuduubni la samayn karo in ilmaha loo diyaariyo aadista iskuulladooda iyo iyo iyo dugsigooda qur-aanka iyo masaajidkooda see loogu xiri lahaa in aad si in la fahamsiiyey waalidkii ayaa tan caqabadaha ugu waaweyn midda kale oo faa'iidooyinka waxaa waaye waa la arkay ilmo yararoo qur-aanka xifdiska ku guulaysta sportiska ciyaara cayaarihii m l s ka cayaaraha heerka labaad ka ciyaara intaasba waa faa'iido iyo kuwo ku dhaafa xilliga xun dhallinyaradu ay high schoolaadka dhigtaan iyo ku dhaafa waa wakhtiga ay dhallinyarada ugu badan yihiin inay ka leexdaan jidka wakhtigaas markay dhaafaan ee jaamacad galaan waxaa waaye cunugaas wuxuu noqonaya xoogaa cunug bisil oo ka badbaaday waxyaabahaas waa faa'iidada aan ku aragnay barnaamijkan samayntiisa xaflad lagu soo gebagabaynayay tartanka ayaa waxaa ka hadlay safiirka soomaaliya ee maraykanka doctor daahir xasan carab annaga ka safaarad ahaan waajibaadka naloo soo diray waxaa ka mid ah marka laga soo tago shaqada nagala dhexaysa dowladdan aan martida u nahay ee maraykanka in dadka soomaaliyeed oo asalkooda halkan ka yimid soomaaliya halkan degay inaan si fiican aan ula soconno dhaqanka luuqadda diinta iyo wixii la halmaalaba inaan kala shaqayno sababtaas waayana qaybta dhaqanka ee safaarad walba ay u leedahay marka hawshan oo adinka aas ku xilqaanteen inaa annaga aan goobjoog ka ahaano waa idinkaga mahad celinaynaa runtii waxaa farxad ii ah inaan dad aan maqli jiray ama baasketka dheeli jiray ama kooxihii kala duwanaayee magaalada xamar ka dhisnaa ama cayaaraha gobollada ama qarankii soomaaliyeed buu dheeli jiray inaan la kulmo runtii aad bay farxad iigu tahay hadda kadibna bal marka la qabanqaabinahayo inaan bal aan iska war hayno oo wixii aan ku biirin karnana aan ku biirino safaaradduna ay hadday qayb ka noqon karto inay qayb ka noqoto suuragal tahayna waa idinka codsanaynaa si ay u noqdaan hawshii naloo soo igmaday dad gudanahaya si aan u ahaano rofesor maxamed xaaji mukhtaar oo bare ka ah jaamacadda savana state university ee gobolka georgia ayaa waalidiinta soomaaliyeed ee maraykanka ku booriyey in caruurtooda ay ku dhiirigeliyaan ka qayb qaadashada ciyaaraha oo uu tilmaamay inay qayb ka qaadan karaan helista waxbarasho jaamacadeed oo lacag la-aanah
jaamacadaha maraykanka waxa waaye midda aan joogo ay ka mid tahay waxbarashada aad bay qaali u tahay lacago badan baa lagaa rabaa haddana waxaad ka dhigi kartaa rakiis baad ka dhigi kartaa ayadoo saas qaali u ah ee rakiis ka dhigi karaysa meelayooga aad kaga dhigi karaysid rakiisnimada waxaa ka mid ah sboortiga canug baa sboorti yah balooni buu ciyaaraya wuu ordaayaa wuu boodayaa ayuu wuxuu ku helayaa scholarship yani jaamacadaha ugu qaalisan ayuu ka helayaa marka waxaan idinku waaninayaa dadka caruurtiina iyo dadka da'da yar in lagu booriyo lagu dhiirigeliyo inaan maarata maaratay in indha gooniya lagu eego sboortiga tartankii kubadda cagta ee toddobaadka soomaalida ee lagu qabtay atlanta gobolka georgia waxaa dhinac socday tartan kubadda koleyga ah qaar ka mida ciyaartooydii hore ee soomaaliya ee kubadda koleyga ayaa ka hadlay ahamiyadda ay ciyaaruhu u leeyihiin bulshada soomaaliyeed aniga waxaan horta la yidhaahdaa maxamuud muuse waxaan ku magac dheeraa shimid waxaan u cayaari jiray tiimka naadiga badda kabtankana waa u ahaa waxa waaye odayaasheena waa soconnaa aynaan barnaa carruurteenna fiuturkooda inaan ka dhigno inay sports iyagana ahaadaan sports maaha keliya kubadda cagta basket maahan waxa waaye marshal of arts hadda waa cayaari karaan waa swiming waa dabaalan karaa wax kasta oo sports ah waa ina cayaaraa carruurta in la baro marka waalidka wax kasta waa samayn karaa hadduu dadaalo soomaalidana waa ku fiican tahay arrintaas marka waa inaan ku dadaalnaa waxa waaye adduun iyo aakhirba labada dhinacba inaan carruurta kaga dadaalno cabdi maxamuud guuleed oo ku magac dheera cabdi xalwo laacibkii kooxdii kubadda kolayga ee l l b jenyo ee soomaaliya ayaa isna ka hadlay sida isboortiga uuga caawiyey ku dheganaanshaha dhaqanka iyo soomaalinimada muddo dheer oo uu maraykanku ku noolaa ilaahay amarkiisa cayaaraha waa kuu furaan jidadka uma baahnid wax bal waxbarashada iyo cayaaraha iyo iyo dhaqankaaga iyo hiddahaaga waa isku socon karaan waxaan idiin sheegaya hadda ilaa iyo hadda siddeetan iyo toddobada ilaa iyo haddaan joogaa maraykanka oo scholarship basketball inta lagu soo siiyey weli soomaalinimada waa igu jirta ya magaalada aan deganahay ashland oregon la yihahdo waa tusay in sharafta soomaalida ay leedahay iyo dhaqanka oo ah annaga hal wajiyaan leenahay waa ku ixtiraamaynaa waa ku sharfaynaa waxaan dhahna waa qabanayna waa qabanayna
xafladdii lagu soo gabagabaynayay tartankan waxaa ka hadlay ciyaartooy magac ku leh soomaaliya oo u istaagay urur tabarucaad u fidiya ciyaartooydii hore ee ku dhibaataysan dalkii hooyo cabdulqaadir xaaji daahir sheekh ah ciyaaryahankii kubadda kolayga ee badda iyo khaliif muuse shire laacibkii kooxda badda iyo xulka qaranka ayaa ka hadlay munaasabadda ciyaaryahan sheekha ayaa ku horeynaya gruubkan aad arkaysaan oo halkan hortiina taagan waxaan u taagannahay urur la yidhaahdo somali legends charity alxamdulilah maanta annaga waa inoo nimceeyey ilahay waa inoo nimceeyey waa haysanaa meelaan seexanno iyo waxaan cunno waa haysanaa laakiin gruub badan oo magacii sboortiga ku abtirsada oo maanta dhibaataysan ayaa jira waxaanan ururinaa waxay tahay sadaqo sadaqadaasi oo ah dollar oo yeerli ah sanadkii marka waxaan u taagannahay arrintaas iyada ayaan u taagannahay walaalo annaga naga liita oo runtii maanta aanan haysan waxay cunaan jiifku aanan haysan qaarkood ay dialysis yihiin oo kelyaha iyo laga dhaqo gruubkaas ayaan runtii aan ku xirannaha oo waxawaan warwarinaa marka hore waxaan rabaa inaan mahad celiyo dhallinyaradii fikirkan keentay in dadka walaalahooda oo ku dhibaataysan waddanka gudihiisa in wax la taro runtii aadaan ugu mahad celinayaa fikirka inoo keeneen inaan aan mataqaanaa dadkaasayto wax ku tarno mar walba meel kasta la isugu tago runtii aayad suuratu nisaa ku jirta ayaan soo xigsadaa laa khayra fii kasiirin min najwaahum ilaa man amara bisadaqatin oo macruufin oo islaaxin bayna annaas runtii ku noqda tafsiirkeeda si fiican u fiiriya arrinkaasayto macnaha sadaqada meesha ay gaarsiisan tahay annagay faa'iida noogu jirtaa yaraantaydii waxaan maqli jiray idaacadaha markaad dhegaysato xasan samatar hees uu qaadi jiray ma ogtahay curyaanka bacaga looma waayina ceenkaa wax loo yiri kuwa cararayeele inay ku cibro qaataan america aan anigaan imaaday anay ii tahay mataqaanaa inaan ku cibro qaato kuwa dhaqaaqila ilaahay wax uma waayin laakiin anaa wax liigu dhiibay marka aniga inaan ka warqabo iyagii aan wax taro waxa aan isweydiinaynana waxaa waaye toban dollar starbucks intaad tagtaa labaatan dollar lagaa qaadan tobanka dollar haddaad bil sanadkii boqol iyo labaatan waxay naga taraysa ma jirto laakiin iyaga wax bay u noqonaysaa
intii uu tartanka socday waxaa xiise gaara lahaa taageerayaasha daawanayay oo ka kala yimid gobollada maraykanka iyo toronto golhayihii naadiga wagad ee soomaaliya oo daawashada ciyaartan uga yimid magaalada seyaarl ee gobolka washington ayaa dareenkiisa ka hadlay magacay waa cabdiqaadir xasan maxamed caynte qoorleex ku magac leedahay ama shakabiiba shakalaala shuunashuuno abuaba
marka fooridaha caan ku ahayd intii tartankan atlanta uu socday aad baa fooridaada maaragtay looga dhex maqlaya garoomada marka markaad ka hadasho dareenkaaga ku aadan ciyaarahan halkan lagu qabtay iyo sidaad uga soo qayb gasheen dadkiinii hore bal faahfaahin yar naga sii marka waxaa si fiican oo dhacay tartanka si fiican oo dhacay si fiican oo qabteen maasha allah meesha ka wada ciyaarahan leena wallaahi ciyaaraha waxay leeyihin faa'iidanka jirka ciyaar ku dhisan maskaxdoo la furo ya waa goob ciyaare iyo dhalinyaro cudoon iyo geesiyaal cartame in dad ku noqdaan
xafladdii lagu soo xirayay ciyaaraha waxaa isna maad iyo qosol kaga qayb qaatay majaajiliiste calimataan waxaan jeclaan lahaa istaadi muqdisho annagoo joogna saara kole in aan faraxsanaan wallaahi intaas badanaan waddankaan jooga nolosheed inta ugu badan amerikan jooga ninaan isdagaalna maalin madooga airboortkan ka shaqayna inaan soomaaliya waa ogyahay go back where you come from kula aniga meelaan ku noqdaa intee ku noqonaa adiga marka weligii niyadeeda kama bixin waddankayga marka nimaya waxa waaye dadkeena aan ogaanay meeshaan ka nimid ciyaaraha toddobaadka ee lagu qabtay atlanta ayaa qayb ka ah tartamo ay soomaalida waqooyiga ameerika sanad walba xilliyada fasaxyada kala duwan ay ku qabtaan meelo kala duwan oo ay ka mid yihiin magaalada toronto dalka canada magaalada colombus gobolka ohio iyo magaalada minneapolis gobolka minnesota ee dalkan maraykanka